munaasabadan waxaa ragga lagugu jaraya wadada astaan hobiyo iyo weliba ku qeyb galaya gudoomiyaha gobolka mudug xogayaha dowlada hoose ee gaalkacyo xubno ku dareera golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo odayaalka dhaqanka iyo mas-uuliin kale dhismoogan wadada astaan hobiyo iyo weliba qeyb ku eta horumarinta kaabo dhaqaale ee galmudug iyo hay-ada u n iyo maamulka dowlada hoose ee degmada gaalkacyo unkoreynta iyo weliba goobta ku hadalaya ku-xigeenka gobolka gaalkacyo iyo warbaahintan ku warbiya dhismo wadada astaan hobyo xarigjarkan ama dibufurka wadada hobyo rod oo la saaray dhismo laami ah aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa sidoo kale kambaniga elgar oo asaguna ka qayb qaatay dhismaha waddadan oo kambanigii kontaragga lagu siiyey ahaa waxaan leeyahay waddadaani waa waddo hal kilomitir ah oo waddadii hobyo halbowlaha ahayd ku taalla dhammaan bulshada hareeraha waddadan deggan ee ku soo jeedda ama maraysa ama ka faa'iidaysanaysa waxaan rabnaa haddaan nahay maamulka degmada inaan ugu baaqno in looga faa'iidaysto si wanaagsan ee aan waddada lagu xadgudbin ee aan si qaldan loo isticmaalin ee aan jidka lagu soo xadgudbin dhinaga kale gudoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir cabdulaahi cabdulle iyo kala dardaarami bulshada iyo ilaalsadana wadada tiidiyo dowladda anigu aan wakiilka uga ahay mudug oo galmudug waxa aan ku matalayno waa waxaan iyo wax la mid ah waa horumarkan waa quruxdan waa bilicdan wax kasta oo ay noo soo gudbiso oo sida hadda kani uu maxaanku idhaahdaa uu ka mid yahay iyo waxyaabihii horeoo kale sidiina lakugu dhiibay ayaan u meel marinaynaa haddii ilaahay idmo u hagaajinaynaa maaragtay waxaan rabaa oo kale ma ahan baryo ma ahan wax aan baryahaya ma ahan waa amar waaye waxaa ka dhiman jidkan marjabiyeydigaa ka dhiman qof kasta oo ganacsada ah oo jidkaa birimo ka ah waxaan amraynaa in ay ka qayb qaataan qaybta ka dhiman oo ah marjabiyeydigii haddaan laamiga afkiisa la xidhin waa baaba'ahaya maaragta